bismillahi raxmaan raxiim bulxan waa ku salaamay walaal adiga iyo voice of soomaaliya ama codka soomaaliyeed idaacadda codka soomaaliyeed waa idin salaamay iyo shacabweynaha iyo guud ahaan dadweynaha idin dhageysta iyo horwadweynadiina waa idin salaamay runtii dee wax walba waxaa loo baahan yahay horta in laga horumariyo dib heshiisiin anigu mar walba waxaan ku daaqaa dib heshiisiin ummadda soomaaliyeed midigii waa kala dhexgalay soo kala dhexgalay labaatankii iyo afartii sano ugu dambeysay waa laisku diray marka in la horumariyo mar walbana la tixgeliyo dadkaas laisugu soo dhaweyn lahaa waalaha ah ee dib heshiisiin dhab ah loo loogu sameyn lahaa waa waxa mar walba aan ku daaqo aniguna markii aan prime ministerka ahaa waxyaabihii ko aan ka bilaabay oo weliba gobolada dhex aan ka bilaabay ee kamid ahayd in dadka waalaha ay soomaaliyeed oo halkaas oo degan oo dhibka wada haysto in ay isku soo dhawaadaan oo ay wada noolaadaan oo dee wada shaqeyn ay dhex marto ilaahina waa nagu guuleeyey meelaha kulli meelahaas degan gobolada dhex degan kulli u furnay waagaas dib heshiisiin haddana runtii waa soo dhaweynayaa wax kasta oo alaata iyo dhiigga iyo dhibaatada lagu yareyn karo oo ummadaas waalaha ah laisugu soo jiidi karo oo samaan looga shaqeyn karo taasaa nolosha ku jirtaa dadka dhibaatada wadana meel looga soo wada heshiisto oo laiska qabto maxaa yeelay qofka hadduu markaatil yahay ama qofka hadduu tuug yahay ama qof hadduu dhib ka shaqeeyo qayl ma laha wuxuu leeyahay in xabsi la geeyo in dembigiis lagu qaado ayuu leeyahay marka hadii marka halkaasi meel looga soo wada jeesto arrintaas waxaan qabaa dowladuna ay kaalin wanaagsan firfircoon ka qaadato in ummadda soomaaliyed wanaagsan yihiin oo la heshiisiin karo na iscajin karaan
waa gartay ma kula tahay kulanka haatan dib heshiinta ee dhuusmareeb ka socda inuu hirgalayo
waan jeclaan lahaa horta dib heshiisiintan inay mar hore bilaabato ma aha keliya markii laga hadlaayo maamul sameyn iyo hal dib heshiisiin dib heshiisiintu sideedaba waa wax taxana ah oo ongoing process weeye waxay ahayd wakti hore in la bilaabo in la muhiimad la siiyo dadkii hore uga shaqeeyay dib heshiisiinta ama nidaamka gobolada dhexe aan ku magacaabo ahlusunnada jamiica in muhiimad la siiyo lasoo dhaweeyo lastixgeliyo loogu lagu mahadceliyo loogu mahadceliyo hawshii ay qabteen intii meeshaasi uusan maamulka ka jirin marka mar walbaba de ma aha late ma aha oo mudax ma aha laakiin waxaa wanaagsanaan lahayd sanaan lahayd in horey loo bilaabi lahaa dib heshiisiinta
maxaad kula talinaysaa beelaha haatan fadhiya heshiiskii dhuusamareeb uga socdo lagana yaabo dabayaaqada bishan inuu usoo gabagaboobo waxaan kula talinayaa xaqiiqda waxay tahay dadku inay maamul samaystaan inay ismaamulaan oo nidaam samaystaan oo laga gudbo waxyaabaha fawdada ah oo wax loo baahan yahay inay ka horumariyaan danahooda shaksiga inay ka horumariyaan danaha guud yaa wanaagsan markii nabadgelyo la helo yaa maamul wanaagsan yimaadaa waxaan kula talin lahaa waxay tahay wakti waa lumay dhibaato badan waa la maray wixii hadda ka dambeysa in haddana iskaga qabtaan
waxaa kaloo jirta iyadoo dib heshiintii dhuusamareeb ka socota ayaa haddana magaalada guraceel oo ah degmada ugu dhow dhuusamareeb waxaa ka jirta xiiso dagaal oo udhexaysa culimada ahlu sunna iyo dawladda taa maxaad u aragtaa
waa nasib daro waa nasib daro aada iyo aad maraisan wax wanaagsan ma ahayn inay ku dhimato meeshaas labaatan qof iyo wax ka badan dad badanna ay ku dhaawacmaan runtii waa wax aada iyo aad looga naxo anigu de shaksi ahaan idaacadahana kama sheegin laakiin waa isku dayay anigu dhankeyda inaan kala soo xiriiro dadka waalaha ah guddoomiyaha erfo waa la soo hadlay odayaasha ahlusunna jamiicana kuwa xamarkeeda waa la hadlay sheekh maxamuud oo kale waxaan ugu baaqay meesha waxba laguma hayo ummadda inaan isku laynin dhalinyada inaan isku laynin waxba gacanta kuma jiraan hadda marka waxaan la dareeyna soo socda in wiilasha lagu laayo macnaha ummadda isqari lahaa mustaqbalka inaysan wanaagsanayn oo diinta la joojiyo si gaar ahaaneed yaan usoo waqay oo nula hadlay ilahayna waxaan ka rajeynayaa inaysan dhibka dhicin maxaa yeelay imsa maaragtay dhalinyaro ah yaa dadka hore loo geliyey oo inta qalada loo sheegay ay ku baabi'een marka hadda naftigeeda in wixii hore wax laga barto oo wax walba lagu dhameeyo wada hadal yaan u sheegay oo inaba ha yaraatee wax alla wixii dagaal iyo dhiig iyo dhibaato keeni kara iyo qax ama qaranka in la joojiyo marka insha allah ilahi waxaan ka rajeynayaa iyadana iyadana inay halkaas ay ku ekaato wixii dhib ahaa markaad arrintaasi kala teerisay gudoomiyaha gobolka iyo macalin maxamuud oo ahlu sunno madax u ah maxaa talaaho kaaga baxay ma kaa aqbaleen codsigaaga ah in la joojiyo colaada
runtii waa soo dhaweeyeen hadalkayga waxayna u ekaayeen runtii fahamsan soomaali inay dhibaato ka dheegtay haddana aysan u baahnayn in kii hore oo ummadda baabi'isay oo dad badan sakiistay in dib loogu noqdo waxaana ku kalsoonahay oo aan aaminsanahay inay wada shaqeyn doonaan hal waarana oo nabadgelyo ah oo wadahadal ah wadahadal lehna ay ay ay yeelan doonaan si loo baajiyo dib dambe oo daata iyo dad masaakiin waxba galabsan oo maaragta baranka ah marka ilahay waxaan uga rajeynaynaa inay wax walba oo dhexdooda ah inay ku wada dhamaystaan wada waala ah waxaa ku jiran keliya inay wada fariistaan oo runtii isfahmaan oo wixii ay isku fahminna dad kale ay u yeertaan oo maaragtay dhexdhexaad u ah oo dhex gala maxaa yeelay hadda intii dhimatay lama soo celin karo allah ha naxariisto marka in hadda wixii ka dambeeya laga maaragtay laga soo jignaado wax alla wixii keenaysa dhib iyo dhibaato iyo qarakacyo wax lamid ah waa gartay mudan maxamed cabdullaahi dhinaca kale waxaa jira qorshe dhismaha maamulka gobolada dhexe oo si dardar looga socda deegaanadan bartamaha soomaaliya habka dhismahaasi uu ku socdo sidee u aragtaa
maamul waa fiican yahay waa wax wanaagsan laakiin mar walba anugu waxaan aaminsanahay sharciga iyo dastuurka wax walba in lagu wado oo lagu hirgeliyo waxa hadduu mar khalad ay ku bilowdaan waxaa xaqiiqo ah inaysan hagaagaynin marka mar walbaba in laga fiiriyo waxa wixii lagu heshiiyey shay lagu heshiiyey in aanan laga bixin oo sharci hadday tahay iyo hadday tahay dastuur la tixgeliyo marka adigu hal mugdi keliyaa jira la samaysto maamul waa wax wanaagsan mugdigaasna waxa weeye kolley baarlamaanka iyo madaxda qaranka u taallaa dastuurka waxaa ku taalla laba gobol iyo wixii ka badan in loo sameeyo maamul goboleed marka galguduud dee waa la hayaa diyaar way tahay gobolkee kale yaa yaa yaa soo raaci kara marka hadii la rabo xitaa in de tanaaqusiyo oo hadii hal gobol laga dhigo maamul goboleed iyada naftigeeda waxaa loo baahan yahay in dib loogu noqdo dastuurkii oo amendment lagu sameeyo haddii kalese sidii ahayd laba gobol iyo wax ka badan maamul goboleed ay noqon karaan habkaan hadda loo bilaabay waxaan odhan karaa qaabka hadda loo bilaabay waxa weye qaabkii ay ahayd in laga bilaabo dadka maxaan ku raxdaa in laga bilaabo dadka degaanka oola dhaqameedyada urimada in isu yimaado saa u sheegtay digeysiin laga hadlo oo bayska uu ka bilowdo dadka degaanka degan ama gobolka degan inay iyagu ay bilowdaan oo hadal oo hadalkooda ay kusii daayaan ama goboleed marka meesha keliya oo loo ba- loo baahan yahay in la soxo waxay tahay macnaha haddii la rabo in gobolada dhexe laga sameeyo in la xaqiijiyo meeqa gobol yaa noqon kara maamul goboleed marka taasna dee waxay utaallaa xildhibaanada qaranka iyo baarlamaanka iyo madaxda qaranka utaallaa
sidoo kale koob iyo labaatankii bishan waxaa muqdisho ka dhacay qarax madax badan oo xukuumadda iyo dawladda ka tirsan waxyeelo ku noqdeen qaraxaasi aragtidaada maxaa uu kuula muuqdaa maadaama uu ka dhacay meel muhiim u ahayd oo xubnihii iyo xukuumaddii dawladda ay ku sugnaayeen maabacsanaan dhinaca dawladda ahba mase waa dardar cusub oo ay la- lasoo baxeen kooxihii shirwadayaasha ah
runtii dee qoladan midka wa adarqabayaasha ah iyagu mar walba waxay ka faa'iidaystaan markii ay arkaan in dawladdu ay muran ku jirto ama dawladdu ay khilaaf ku dhex yaallo mararkaasi runtii aada uga faa'iidaystaan inay waxyaabahan kale ay sameeyaan marka mar walbana waxaan ku booriyaa hadii la rabo in dalka dagaal uu ku jiraayo hadii la rabo in qoladan la iska celiyo oo si fiican loola dagaalo dawladdu waa inay united tahay oo ay midaysan tahay khilaafna uusan jirin dawladda dhexdeeda markay ay ay united tahay oo ay midaysan tahayna shacabkeeda ay midayso dawladda iyo shacabkuna iyagoo shaqeynayaan bacdina kadibna hay-adihii dawliga ahaa la xoojiyo khaasatan kuwa qaabilsan arrimaha amniga sirdoonka booliiska iyo ciidamada maxaa irahdaa ciidamada xooga ee difaaca guud ahaan la isku yahdo ciidamada qalabka sida iyagoo dhanba in ciidamada la baryeelo mushaharadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxay ubaahan yihiin la siiyo moralkooda la xoojiyo tababar xoogna lagu siiyo sidii ay uga hortegi lahayeen qoladan adarqabayaasha ah marka intaasoo idin markay timaado waxaan hubaa in qoladan adarqabayaasha ah ay rili geli lahaayeen maxaa yeelay waxa ay iyagu inta badan raadiyaan dawlad khilaaf uu ku dhex jiro shacab iyo dawladii waa nashaysan marka meelahaas waxay ku weli yihiin laakiin haddii meelahaas dhex la oogo oo shacabkii dawladdii ay midaysan yihiin dawladda dhexe ay midaysan tahay shaqaalihii iyo shaqaalihii dawladda iyo ciidamadii la daryeelayo training ama tababaro xoog leh la siinayo sirdoonka shacabkii waxaan aaminsanahay iyagoor qaadan lahaayeen oo ay soo gudbin lahayen wax lagu macluumaad ah oo ku taxaluqa ficilada ama waxa ay damacsan yihiin qoladan dhibka wada marka waa nasib daro wixii dhacay allaha unaxariisto dadkii dhintay waxaa ku dhintay dad siyaasiyiina dad ciidamaha ku dhintay dad xildhibaanaha ku dhintay dad shacabaha ku dhintay aan waxwada waxba waxba galabsan marka allaha unaxariisto wixii dhintay wixii dhaawacmana allah ka kiciyo yaan leeyahay laakiin waxaa loo baahan yahay in aada iyo aada dawladdu ay maaragtay xoog u saarto sidii ay ula dagaali lahayd qoladaas
waa gartay mudane adoo mahadsan ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dadka codkaaga maqlaya gudaha dalka iyo dibaddaba kaa dhegeysanaya gaar ahaan degmada cawda
guud ahaan dadka dhegeysanayo waxaan ugu baaqayaa waxaan aaminsanahay waxaan waxa weeye waa process waa socdaal ayaa lagu jiraa waana loo gudbaya xaaladda waxaan rajeynayaa in loo gudbo xaalad shacabka ay iyagu go-aan ka qaadanayaan ciddii maamul lahayd ama ciddii u shaqeyn lahayd marka inay u diyaar garoobaan qayb ina ka qaataan si dawlad kasta oo timaada ay ula shaqeey ula shaqeyn lahaayeen iyo weliba haddii ilaah yiraahdo inaan rajeynayo wixii ka dambeeyay two thousand sixteen iyo habka election ku dhacayo inay qeyb weyn ka qaataan haday tahay dhaqameedyadu haday yihiin ganacsatada haday yihiin urada bulshada seedaha seedaheeda kala duwan inay qeyb ka qaataan sidii dalkooda uga bixi lahaa dhibka maxaa yeelay hadda labaatan iyo shan sana la marayna haddii intaan ay runtii dhaaf u dhaafto in dhibkan lagu sii jiro an waxaan aaminsanahay dalkan jiritaankiisa khatar inuu ku jiro
aad ayaa umahadsan tahay dhegeystayaelkaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo idaacadda codka soomaalida qadka taleefonka ugu warramaysa oo kusugan dalka maraykanka waad mahadsan tahay